cudurkani waa cudur ku dhacaya geela labadiisa nooc ama ahaada geela yaryar ama geela waaweyn wuxuu si gaara u saameynayaa cudurkan geela yaryar oo dhimashadiisu badan tahay labadaba wuu saameynaya laakiin dhimashadiis waxay badan tahay geela yaryar waana markii labaad uu ka dilaaco deegaamada jubbaland hore disembar sanadkii labada kun labaatanka dhammaadkiisii disembar ayuu ka dilaacay deegaamada jubbaland khaas ahaan markaa wuxuu ka dilaacay qayb ka mid a lowo jubba ayuu ka dilaacay deegaamo ka tirsan lowo jubba khaas ahaan kismaayo afmadow iyo doobley isagoo markaa geystay khasaare aada u fara badan mar labaad ayuu soo laba kacleeyey oo cudurkani sida aan uga baranay waa cudur dhaca xilliga roobaadka ayuu dhacaa mar xilligii hadda la da-yay roobabka guga waxaa jiray aada wuxuu uga da-ay qeybo ka tirsan gobolka gedo sida baardheerayo markaas ayuu cudurkan soo laba kacleeyey wuxuu ka dilaacay degmada baardheere ayuu ka dilaacay cudurkan isagoo oo leynaya geel fara badan kadib wuxuu u gudbay ilaa ceelwaaq deegaamadii kale ee ku deganaa degmooyinkii kale ee ku deganaa ayuu u gudbay sida ceelwaaq buurdhuubo ilaa uu soo gaadhay qayb ka tirsan loowa jubba afmadow ilaa uu jiro midhal jubba laftigeeda uu jiro qayb ka tirsan cudurkan waxa uu leeyahay calaamado waxaa ka mid a calaamadihiisa ay dadku noo soo gudbinayaan waaxda usoo gudbinaya usoo report garaynayaan istuguyaasha jooga degmooyinka ama maamulayaasha degmooyinka in uu leeyahay dhimasho deg dega neefkii wuxuu ku dhimanayaa afar labaatan saac ilaa afartan sideed saac dhimasho deg dega xumad saa'ida qandho saa'ida inuu leeyahay inuu jiro respiratory problem oo xaggii samabada iyo inay cidlad ka jirto neefkii inuu neefkii usan kaadidayn kaadidii ay ku dhegayso oo kale calaamadahaas ayaa ka mid ah calaamadaha ay ay arkayaan antimortomka intuu neefku nool yahay ay arkayaan wasaaradda xanada xoolaha iyadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka waxaa jira shirar badan oo la qabtay oo arrintan lagaga hadlay waxaa lasla soo qaaday in deegaamada wixii la gaari karo laga qaado dhigag si loogu sameeyo cudurkii loo xaqiijiyo in la gaadhsiiyo fariin wacyigelina in loo diro dhakhaatiir waa deegaamada qayb waa loo diray oo iyada oo ay gaadhsiiyeen fariintii wacyigelinta daawooyinkii nooca la isticmaalayo waa gaadheen qayb ka mid ah horta cudurkan sida aan naloo soo gudbiyey male wax u gudbiyey zoonotic disease maaha oo maaha cudurkan ay dadka uga shaqabaan ay aaminsan yahay atrax maaha oo cudur dadka iyo xoolaha u kala gudbaya maaha kow haddii cudurkaaga xoolahaaga ku dhaco falla waxaa joogtaa goobtaada oo ha gurguurin xoolahaaga iyuusan noqon in la joojiyo movementiga oo aysan xoolahaagu aysan marba deegaan tegin kow in la in movementiga in labo in la isticmaalo daawooyinka antibiotiga iyo qalajiyaasha in la isticmaalo daawooyinka antibiotiga iyo qalajiyaasha in la isticmaalo weliba in la isticmaalo dhows sax adiga oo la kaashanaya qofka technicalka jooga goobtaada ha ahaado qof dhakhtar ama ahaado qof kawsa labada ku raba ahaado